halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aannu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo dot o r g
kulanti wacanoo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay labiiyo tobanka bisha toddobaad labada kun iyo sagaaliyo tobanka qodobada aad idaacadda maanta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah laba boqol iyo lixdan qoys oo dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo kadib markii madaxweynaha koonfur galbeed sheegay haddii dadkaasi deegaanada ay joogaan ay dhib ku qabaan inay ku soo laabtaan dhulkoodii boqol gabdhood oo ka faa'iidaysanayo waxbarasho lacag la'aan ah gobolka maroodijex waxaad kalood maqli doontaan haweenka caqabadaha ay kala kulmaan odayaal dhaqameedyada marka ay xilalka dowladeed raadsanayaan dumarka waxaad kaloo idaacadda maanta ku maqli doontaan barnaamijka dalandool ee aan uga hadalno halista tahriibka uu leeyahay waxaynu ku soo qaadanaynaa dood ku saabsan caqabadaha ay kala kulmaan waalidiinta markay awlaadooda tahriibaan waxaad kaloo maqli doontaan xubinta qiimaha xoolaha iyo barnaamijka dhakhtarka raadiyaha balse marka hore dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii uu inoo akhriyo wariyaheenna maxamed cabdulqaadir socdaal
shaqaalaha caafimaadka ee waddanka kongo ayaa si deg deg ah u bilaabay olole talaal oo adagka oo looga hortegayo cudurka jadeecada waxaa lagu beegsanayaa lixdan iyo toddoba kun oo caruur u badan kuwa oo ku nool gobolka ituriya waqooyi bari jamhuuriyadda dimuquraadiga ee kongo gobolkan ayaa ah deegaanka labaad ee ugu saamaynta badan cudurka ebola ugu yaraan kun sagaal boqol siddeetan iyo kow dhimasho oo ay sababtay jadeecada ayaa lagu soo warramay in ka badan saddex meelood laba meel dadka ay haleeshay waa carruur ka yar shan sano sidoo kale qiyaastii boqol toban iyo shan kun oo xaaladood oo jadeeco la tuhunsan yahay ah ayaa lasoo sheegay sanadkii hore in ka badan lixdan iyo shan kun oo kiis oo jadeeca ayaa la diiwaan geliyey ituri oo ah mid ka mida labada gobol ee uu ku faafay ebola tan iyo markii uu cudurkan bilowmay ku dhowaad hal sano ka hor waxaa iyana la diiwaan geliyey in ka badan shan kun iyo afar boqol oo xaaladood iyo konton dhimasho hafayeen u hadlay qaramada midoobe ayaa walaac ka muujiyey weerar lala beegsaday shaqaale caafimaad oo ku sugnaa gudaha afghanistan taasi oo keentay dhimashada shan shaqaale oo caafimaad waxa uuna dalbaday baaritaan in lagu sameeyo dhacdadaasi si cadaaladda loo horkeeno cidda falkaasi geysatay saddex weerar oo ka kala dhacay gobollada gazna warda iyo gohor intii u dhexaysay lixda luulyo ilaa iyo sagaalkeedii waxa ay galaafteen weeraradaasi shan shaqaale caafimaad sida uu sheegay farxaan xaq oo ah hafayeen ku-xigeenka qaramada midoobe afghanistan oo ku jira waddamada ugu colaadaha badan adduunka ayaa sanadkii labada kun iyo sagaaliyo tobanka waxaa dil afduub iyo dhaawacba loo geystay toddobaatan iyo toddoba qof oo shaqaalaha gargaarka ah halka sanadkii labada kun iyo siddeediyo tobanka tiradu ay ahayd toddobaatan iyo lix sida uu afhayeenku sheegay warkii aad kala socoteen dhegeystayaal idaacadda ergowanageinta warbixinnada iyada oo maqal iyo qoraala waxaad dib uga daalacan kartaan barta aanu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo doto arji markana aan dib idinkuga celiyo idaacadda qaybaheedii kale iyo cabdifataax maxamed mukhtaar
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed cabdulqaadir socdaal
halkani waa radio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
aan ku bilaabee magaalada baydhabo waxaa ku sugan ilaa iyo laba boqol iyo lixdan qoys oo ka kala yimid magaalooyinka gaalkacyo cadaado boosaaso iyo dhuusamareeb qoysaskan ayaa yimid kadib shir jaraa'id uu qabtay shan iyo tobankii juun madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen uu ku sheegay in dadka koonfur galbeed ka soo jeeda deegaanada ay joogaan haddii ay dhib ku qabaan inay ku soo laabtaan dhulkoodii warbixintan waxaa magaalada baydhabo inooga soo diray wariyaheenna muxiyidiin xusni laba boqol iyo lixdan qoys ayaa soo gaaray duleedka magaalada baydhabo saddexdii toddobaadda u dambaysay waxay ka kala yimaadeen magaalooyinka gaalkacyo boosaaso cadaado iyo dhuusmareeb sababta ay dadkan u soo laabteen ayaa ah hadal uu madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftigareen shir jaraa'id uu qabtay shan iyo tobankii juun ku sheegay in dadka reer koonfur galbeed ee jooga deegaanadaasi haddii ay dhib ku qabaan inay ku soo laabtaan deegaanadoodii wuxuu xusay inay ka caawini doonaan dib u soo rarista iyo dib u dejinta haddii aad qabtaan haybsooc xarig dil dhibaato aad ku qabtaan deegaanada kaleo soomaaliyeedu aad joogtaan maamulkiinnii iyo deegaankiinnii dib ugu soo noqda ka shaqaysta cidna ha ku eedaynina deegaanadiinna imaada jooga annaga maamul ahaanna waxaan ballan qaadaynaa inaan dibudejin idiin suubinno idinka kaalmayno arrimaha soo rarista iyo soo qaadista aad deegaanadiinna ku soo noqonaysaan iyo dibudejintiinna yaan idinka kaalmaynaynaa culimo cabduqaadir cabdulaahi oo qoyskeeda ka kooban siddeed qof kana yimid magaalada boosaaso ayaa ka mid ah laba boqol iyo lixdanka ee dib ugu soo laabtay magaalada baydhabo kuna biiray xero barakac oo ku taala duleedka koonfureed ee baydhabo qoyskan ayaa waxaa hoy u ah geedo yaryar oo meesha ku yaala habeenkiina waxay dhulka dhigtaan darin sidaasina ay halkaa ay ku seexdaan nolosha qoyskooda waxay ku tiirsan tahay hadda sayiga oo aroortii u baxa magaalada baydhabo si uu u soo helo raashinka maalintaasi la cunayo mararka qaar wuxuu helaa shaqo aan joogto ahayn oo ah in dadka u qaado raashinka iyo wixii culays ah wuxuuna ka qaadaa halkii mar uu helo xamaali soddon kun oo shilinka soomaaliga ah si uu nolosha reerkiisa maalintaas wax ugu helo maalinta ugu fiican ee suuqa baydhabo uu shaqo ka soo helo waxa uu la soo hooyadaa boqol kun oo shilinka soomaaliga ah maalintii hal jeer ayay wax cunaan waa haddii ay helaan biyaha waxay u doontaan xero barakaac oo ku dhow oo ay ka soo qaataan labaatan litir oo biyo ah boosaasi ku kooy raxarafaadaha marni ma aragnay ada shaqay sidaay hamaalihaay widaadkay hamaalihaay boosaasi ku kooyni ma aragnay lex iyaala gabo ma aragnay ada rafaadanta ku kooyni danyari anna gulunhaaysan male madaxweynaha koonfur galbeed kooyaana eri kooyni walaniingobdii male ma aragnay may fadaani intuuna hoynina sii oo walun aanana sii oo ma aragna beelun harsan un helno fadaan boosaase hamaalihay shaqaysidaay gudaaro gadaay aad hamaalitihay lexsini meele ku noolay markaan barakaa ku koyni meelowani rafaasidininu gumaysidaay buusha ka jirni may fadaan intuu noolanaygobad culimo waxay toddoba sano ku noolayd xero barakax oo ku taalla duleedka magaalada boosaaso waxay maqashay wargelinta madaxweynaha koonfur galbeed ee ahayd dadka deegaanadoodii dib ugu soo laabtaan haddii ay dhib ku qabaan deegaanada ay ku nool yihiin waxay xustay deegaanka ay joogeen inay ku qabeen dhibaato koley ada hooba geega magaalada laakadil unleynana weerare unleynana bug dhawaay ee lanka oo antili kadili sheega waluna kasaan male lanka yoba iskasaayan una maarna lang lahadili masheego kor langa ina hebele saraayo oo qabiil hebele markuun lahadili gahoota kasi kore langa antili kadili sheegaa nanin dilaay nanin tumaay nolosha qoyskeeda ayaa xilligaasi ku tiirsanayd sayigeeda oo gaari gacan ku shaqayn jiray iyo iyada oo qudaar ku iibin jirtay xerada ay degganaayeen waxay raadiyo ergo u sheegtay toddobaadka iyo bar ay joogto magaalada baydhabo waxa ay filaysay marka ay soo aadaan magaalada baydhabo in la soo dhowaynayo sida uu madaxweynaha sheegay maadey maxamed aamiin oo ka mid a dadkii ugu horreeyey ee hadalkii madaxweynaha soo ajiiba ee yimid baydhabo wuxuu ka yimid magaalada gaalkacyo ee gobolka muduga wuxuu xusay laf ahaantiisa inta uusan imaan caqabadaha uu la kulmi jiray maisawgnagadahan dhibaatininijaysi dadkionayto oo koonfur galbeedka haayano oo wahootignama hegin seedan dhibaatininjaysi dhibaatada may haytayhin dagaala kooy wadankaan ninka taba dadki martun haddii saasleari may sameeyaan haddii dilba kooy dadalididiri lififiiriyaw markaa may dirkisabtimaynagadahinyo dadki hatan haddii lidiri walaashaylan walaashay lidiri oonayto hatan meeli isku dugaabuswaay ismaaciil cabdiraxmaan cali wuxuu ku noolaa lixdii sano ee lasoo dhaafay magaalada gaalkacyo isaga iyo qoyskiisa wuxuu ku xoogsanayay dawaar ama xarqaan wuxuu sheegay in sagaal qof oo koonfur galbeed ka soo jeeda marka la dilay ayuu dareemay cabsi nafsadiisa ah sidaasna u soo laabtay isagoo xitaa ka soo tegay dawaaradii uu ku shaqayn jiray wuxuu xusay in uusan haysan xilligaas lacag laakiin qoyskiisa oo deggan miyiga xudur inay u soo iibiyeen saddex neef oo ari ah markaasna ay gaari ku soo raaceen hata mayba koy dhibkii hoobuusi dhii inioneto wadankan wadankii hakanaqadana naari madhaweynaha baaqninkuweeri baagasaku koynun bulshuwiinteena baawur haray sharqaanga meelooyinka jarti koo liidun dorar hagadi saasantu koy beesahta beesahta baadidan haninka diri eringadha hagadi yardhahay moojiya beesmeeno batay lamboqol hati dhibaatadan hayd mayba horti mayba horti noolalunka horeyti biya hayti alxamdulilah biya hadina ninsheen hatina mayba anbaahangna raashin anbaahangna noolalo hor dadka maybawahan beesuu raashingu maacun anbaahn wal walka karsadaan male jiirgaang mahayna wal unahayno male may banbaahna inioneto samafalna nin samey toddobaad kasta qoysas hor leh oo ka imaanaya deegaanada puntland iyo galmudug ayaa ku soo biiraya xeradan dadka ka soo laabtay degan yihiin mas-uuliyiin maamulka ka tirsan oo ilaa iminka booqday ma jiro qoysaskan siday ii sheegeen dadka xerada ku jira guddoomiye ku-xigeenka degmada baydhabo aadan carab ayaa sheegay in ay og yihiin dadka yimid iyo meeshay degan yihiin dowladdana ay waddo inay hay-adaha gargaarka bixiya ay u sheegaan dhibaatada halkaas ka jirta wuxuu xusay in dowladda hadda ay qabato in dadka ay soo dhowayso kontaroolada markay soo gelayaan ayna ogaadaan ciidanka wuxuu xusay weli dowladda inaysan dadka wax u qaban oo ay weli wadaan qorshe doorka dowladda ka aadan weli waaha dowladda marwelwaba dadka oo madaxda oo dalka inshaqya dowladda adeegayaal waay adeegayaalkaasay weli ku aadantaa in shacabka oo ka nool oo degmadan baydhabo madaas habta kooyan oo ka nool ini waliinqobdan oo ka aadan una ka degma ahaan marka wali fadaanaha ini meel welba oyo wal welba oyo un baahanyin ama dhan baniaadam en baahanyin inuuna walanku qoban wali tabartaan eesasafadaan haddii santa wali waha una naftaana wali lahaynay hataa wali diyaariyaanay warbixinadii oo diyaariyaanay anta koyti oo rasmiga madiuna niin diiwaan galanta iyo wali fadaan inuun madaxweynaha golaha wasiirada una anraseena markaas kubaadii ama meelan ayama ama meel hebelda ii hayne roy markaas kubaadii meel dejiino fadaan haddii laha er markaasaasaa qorshahan hayte magaalada baydhabo ayaa u joogay horay kumanaan qoysas ah oo iyagana ka soo barakacay abaarihii kala duwanaa ee ku dhuftay deegaanada koonfur galbeed muxdiin xusni raadiyo ergo baydhabo aad ayuu u mahadsan yahay muxiyadiin xasan xusni halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa raadiyo ergo
ergo waa shay uu qof kasta oo soomaaliya uu garan karo weeye ergo ha noo soo ergooto hana naga ergooto allahayow hayeel midda noo ergooto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa
dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa idaacadda ergo ee arrimaha bini'aadantinimada haatanna ku soo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha magaalada garowe waxaa inooga soo diyaariyey wariyaheenna maxamed saalax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta qiimaha xoolaha ee idaacadda ergo oo maanta aan ku eegayno sayladaha xoolaha ee magaalada garowe saylada adhiga ee injida ee bartamaha garowe ayaa qiimayaasha daabaxa iyo dhoofka waxa inuu ka waramaya daahir axmed maxamed oo ka mida dulaaleyda sayladan adhigaa saddexda heer oo yahay daabaxa ah heerka koowaad waa laba malyan heerka labaad waa malyan iyo shan boqol heerka saddexaad ugu hooseeya waa malyan waa daabaxa shilin soomaaliya
markaa u nimaadno dabcan arfadiin waa soo dhowdahay dhinaca ariga dhoofka oo kale ariga waxa la cumaani waa ariga waaweyn lixdan ilaa lixdan iyo shan buu marayaa saakay heerka labaad waa ariga sacuudiga la yihahdo ama jeesaaniga oo laba jirka yuu u badan yahay waa konton ilaa konton iyo shan heerka saddexaad waxaa la yihahdaa gebgable afartan iyo soddon buu u dhexeeyaa soddon iyo shan ilaa soddon iyo sideed afartan soddon buu hooseeya heer afraad baa soo la jaqiid waa soddon ilaa sideed iyo labaatan dhoofku ma fiicna dabaxa ka wacan dhoofku waa yar yahay haduban wada saddex sun ugu ahaa
dhinaca geela ayaa iyana lagu kala iibsanayaa sayladaha garowe waxaana qiimayaasha inuu ka waramaya abshir cali siciid shaacuur oo ka mida dulaaleyda geela ee garowe geela dabaxa awrta waaweyn afar iyo labaatan milyan geela heerka labaada oo goolaha labaatan heerka saddexaad oo awrta bacnaanka ah afar iyo toban iyo shan iyo toban ka dhexeeya geel ma jiraa dhoof oo kale geel la dhoofiyo ma jira ma jiro waxaa lagu qalaa siilada ummadda soomaaliyeed baa xoolaheedii qalanaysa kala gadanaysa waa tahay marka geela daabaxa loo gadanaya maahay maxaa kaloo geela loo gadanaya geela waxaa loo gataa dhaqaal baa loo gataa heer waxa weeye waa hal goojinaysa hashaas oo cagfagoysa hashaasu qiimaheedu waa adigu kun iyo afar boqol hasha ku xigto ilmaha wadataa waa kun iyo lix boqol qaalinta waa shan boqol
isbedello ayaa laga dareemayaa qiimaha xoolaha ee magaalada garowe tan waxay dulaalaydu u sababaynayaan barwaaqoda oo cadka iyo caanihiiba meel kasta laga helayo sida uu inoo sharaxayo maxamed axmed jimcaale oo ka mid a dulaalayda garowe
xoolaha qiimaha isbedel ka dhacay wuu boqolkiiba afartan buu hoos u dhacay arigu waxaana sababay caanihii oo jabay oo awal lixdan ahaan jiray oo labaatan noqday xoolihii oo daafaha magaalaha yimi ayaa suuqa ariga hoosu jebisay xoolihii oo luku soo gelaya oo daafaha ku badan oo luku soo gelaya caanihii oo labaatan gaaray oo jabay intaas ayaa qiimaha inuu arigu qiimo dhaco sababtay caanuhuna way yaraayeen oo lixdan baa la geli jiray magaalada laba doolar laba hal doolar iyo barbaa ugu yaraan la geli jiray hadda toban baa la gadaa barwaaqaa dhacday naqbaa da-ay xoolihii o dhan baa wada irmaanaaday waxaa la helaa caanihii labaatan baa lagu helaya lixdanka lagu heli jiray hilibkii arigii neefkii ariga ahaa oo la siisan jiray saddexda milyan maanta waxaa la gadayaa laba milyan saddex meelooda meel baa halowday qiimihiisii waxaana kordhiyey barwaaqada xoolaha caanaha ilaahay inoo shubay oo la siiyey guud ahaana intaasi ayaan kusoo afmeerayaa saaxiibayaal xubintii qiimaha xoolaha ee maanta oo idinkaga imanaysa magaalada garowe anigoo maxamed saalaxan aa idiin soo jeedinayay tan iyo tanu ku kulmi doono xubinta tan xigta nabaadiino
dhegeyste waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa k e l y hal eber hal dhibic toddoba f m codka bulshada soomaalida minneabolis ee gobolka minnesota saacaddu marka ay tahay labiyo tobanka iyo toddobada fiidnimo xilliga minneabolis
ilaa boqol gabdhood oo ku sugan tuulooyinka hoos yimaada gobolka maroodijeex ayaa waxay ka faa'iidaysanayaan waxbarasho lacag la'aana oo ay bixinayso hay-adda camuud foundation sida uu warbixintan inoogu soo diray waryaheenna ilyaas cabdi boqol gabdhood oo ku sugan tuulooyinka xuushalay ruqi iyo gob daamire ee gobolka maroodijeex iyo awdal ayaa ka faa'iidaysanaya waxbarasho bilaasha shantii sanno ee soo socota hablahan ayaa la siinayaa lacag konton dollara oo ay isaga bixinayaan lacagta iskuulka labiska buugaagta iyo agabka ay isticmaalayaan xilliga qaangaadhka waxbarashada gabdhahan oo ay maalgelinayso hay-adda camuud foundation ayaa ah mid looga gol leeyahay in waxbarashada lagu dhiirigeliyo gabdhaha ku nool tuulooyinka iyo miyiga sida uu raadiyo ergow sheegay axmed cabdi ismaaciil oo ah agaasimaha hay-addan wuxuu sheegay in deegaanada miyiga oo ay ka shaqeeyaan ay ku arkeen in waalidiintu aanay gabdhaha waxbarashada geyn sidaa darteedna ay sameeyeen barnaamijkan oo ah waxa weeye waxbarashadu gabdhaha inaanay ragga ula sinayn arrintaasoo inta badan ay sabab u tahay waxa weeyaan xagga dhaqanka iyo dhaqaalaha waxa weeyaan qoysaskeena baadiyaha marka haddii ay timaado in waxbarashadii wiil iyo gabadh la geeyo wiilka la horreysiiyaa taasi markaa waxay keentay gabdho badan inay marka waxaan guryihii ku hadhaan waxna aanay qabanin muddo kadibna marka inantii dhowtawjada gaadho ay magaalada u timaado marka inay shaqaysato dabeetana waxa weeyaan shaqadeeda inta ay noqoto waxaan waxba soo saaraynin marka waxa weeyaan dhibka noocaasa gabdhahaas gaarka oo haystaan doonayn marka inaan wax ka qabanno
gabdhahan oo waxbarashada bilaabay bishii mey ayaa kala dhigtay saddex iskuul oo ku yaala tuulooyinka ruqi xuushale iyo gob daamiro waxaana lacagta loogu dhiibaa waalidiintood iskuullada waxaa midkiiba laga soo xulay shan iyo soddon hablood maxamuud daahir cumar oo ku nool tuulada ruqi ayaa laba ka mid a gabdhihiisa oo kala ah siddeed jir ilaa labiyo toban sanno jir ay ka faa'iidaysanayaan barnaamijkan bilaashka kuwaasi oo hadda fadhiyo fasallada koowaad iyo saddexaad maxamuud oo ah dilaal ka xamaasha suuqa khudaarta ayaa sheegay in markii hore aanu awoodin inuu iska bixiyo carruurtiisa lacagta waxbarashada oo ah shan iyo labaatan kun ana una dhiganta laba dollar waxa uu sheegay in sidoo kale aanu awoodayn lacagta lagu soo iibinayo balcadda nusu saacaha carruurta iyo sidoo kale waxyaabaha kale ay u baahan yihiin hablihiisu marka dee wax qofkii ma garanaysaa dugsiga ma garanaysaa kolka horebaad adigu raadin lahayd ama aad usoo anaahan lahayd ama meel kale aad ugu raadin lahayd oo ayaa lagaa dulqaaday magaranaysaa qofki inuu ku faraxsan yahay markaas oo inantiira dartiibaa ku farxday dee iyado markii iyada lacag lagu siiyo dugsigii oo adaala weliba la yidhi oo aan iyadii waxu siinay magaranaysaa marka iyadii lafteeda dhiirigelin baa yaa yaa ayaa ku korodhay caqabadaasi way jirtaa de wax dhaqano marka hore soomaalidu waad ka garanaysaa marka hore de habluhu dugsiyada kumay badnayn inta badan nimada la geyn jiray xiliyadan dambe laakiin se dee ma garanaysaa dadku waxay way soo fahmeen inay ardayda ma garanaysaa nimada iyo habluhu ay de xaq sidan leeyihiin oo hay-adda ayaa dugsiyadan ka dhistay markii hore deegaanadan waxaana ay hadda barnaamijka uga bilowday si hablaha loogu dhiirigeliyo dugsiyada si ay u aadaan daraasad ay samaysay hay-addu bishii febraayo ee sannadkan ayay ku ogaadeen in dhibaatada ugu badan ee dadka reer miyiga hablaha uga joojiyaan waxbarashada ay tahay qoysaska qaar oo aan awoodin dhaqaalaha wiilasha iyo gabdhaha ay uga wada bixin lahaayeen waxbarashada ilaa kun iyo shan boqol oo hablood oo gaadhaya da'da waxbarashada ayaa ku nool deegaanadan waxaana hadda dugsiyada dhigta laba boqol oo keliya maamulaha dugsiga tuulada gobdaamiro cabdi daahir seed ayaa raadiyeer gow sheegay in waalidiinta hadda raba inay waxbarashada keenaan hablahooda ay kordheen dugsigiisa waxaa dhigan jiray soddon hablood balse bishii u dambeysay waxaa ku soo kordhay laba iyo toban hablood nolosha qoyska waxa iska bedelo waxa weye dee marka mar qayb ka mid oo waxbarasha ma garanaysaa waxbarashada qaybtii waxbarashada nagaga bixi lahaydeen dee ma garanaysaa ayay hay-addani naga taageerta oo markaa qoyska dhinacaas way naga kabtay dee qoys ahaan bay noo kabtaga xaliima muuse cige oo ah hooyada afar carruura oo ku nool baadiyaha goob daarimo waxay raadiyaha ergow sheegtay in gabadheeda curad oo digsiga u dhigan jirtay fasalka lixaad ay hadda lacagtan soo qaadatay laba mar oo ay abaarihashe ayay sheegtay inay isku dayday inay ka saarto dugsiga markii ay u heli weyday lacagta bisha ee laga qaado lacagta laga qaadaa waa soddon kun oo bilo ah hadda waxa ay sheegtay inay ku rajo qabto in gabadheedu dugsiga u dhammaysato waxaanan awoodi karayn maxay hayday dee waxaanan awoodi karayn wax bixintaa bisha laga bixinayana maan awoodi karayn haydaabelcadeeda maan awoodi karayn waxa weeyaan waxyaaba noocaasa badan baanan awoodi karin birigeega waxaan ku idhahda beelkeega afada qofaasi balcad buu ubaahan yahay biriig buu ubaahan yahay wuxuu baa bishii ood ka bixisuu ubaahan yahay waxaasoo dhan ba walaalmaan awoodi karin de waxaan ka bixisa kalba meel ilahay de waxna ka keenaba waan de miyibaan iska naashilag uu nagu liitaa base yeeshee dee kol bilaha la isku kaala gaarsiiyaba suubaan u bazixinana markaasima wax ugu keenkeenay
qoyska aamina waxa ay ku tiirsan yihiin tabaca beer ay leeyihiin iyo konton neef oo adhiga oo ay dhaqato laba bilood ka hor waxa ay iibin jirtay neef si ay lacagtaasi uga bixiso balse hadda waxa ay ii sheegtay inaanay iibin doonin oo ay lacagtani ku bixin doonto kharashka waxbarashada kaga baxaya gabadheeda agaasimaha waaxda nafaqaynta ee wasaaradda waxbarashada somalilan mustafa maxamed burmad ayaa raadiyaha ergow sheegay in deegaanada miyiga ay waxbarashada hablaha kor u qaadeen marka hablaha la siiyo lacago ama raashin dugsiyada ay dhiganayaan wuxuu xusay in boqolkiiba shan iyo afartan ay kor u kocday hablaha dugsiyada imanaya saddexdii sanne ee lasoo dhaafay kuwaasi oo ku nool deegaanada miyiga labaatan dugsi oo ku yaala deegaanada miyiga ayay hay-adda cunnada u qaabilsan qaramada midoobey ee w f b raashin ku siin jirtay hablaha waxbarashada lasoo qaro bishiiba hal mar mashruucaasi ayaa dhammaaday sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobanka bishii disembar ilyaas cabdi cali radio ergo hargeysa
aad nagala socotaan dhegaystayaal waa ergo haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dalandool oo aan maanta ku soo qaadanayno dood ku saabsan waalidiinta markay awlaaddooda ka tahriibaan dhibaatada ay maraan magaalada beledweyne waxaa inooga soo jeedinaya barnaamijka dalandool cabdirasaaq axmed xuseen
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dalandool oo aad ka dhegaysataan radio ergo barnaamijkan oo aan uga hadalno arrimaha la xidhiidha tahriibka iyo halista ka dhalan karto toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa markii ay dhallinyaradu tahriibaan waalidiin badan ayaa waxay ka dhexlaan dhibaato badan oo ay ka mid yihiin in waalidiinta qaar ay xanuun ka dhexlaan markii ay warar aan fiicnayn ka maqlaan carruurtooda waxaana sidoo kale dhibaatooyin badan ay kala kulmaan raadinta dhaqaalaha ay weydiistaan magafayaasha toddobaadkan barnaamijka waxaa igu martiya nabadoon caalim barqadle fidow oo ah aabbo wiilkiisa laba iyo toban sano ku xiran yahay waddanka jarmalka iyo faa'iisa cabdi maxamed oo habriirteed ku geeriyootay badda minutriyamka sidoo kale barnaamijka waxaa iigu marti ah maxamed cabdulaahi barre oo ah aqoon-yahan ku sugan magaalada beledweyne waxaana dooda ku bilaabay nabadoon caalim barqadle fiidow tahriibka waxaan ku qabnaa dhibaato badan ilmihii oo iska taga anagoona ka warqabin ayadoon iyan saan u raadinayn u raadinaynay markii dambe la yidhi ay ka soo hadleen magafa ay haysta war magafa hooyi haddaan idhaahna waa nin lacag rabay yidhaheen meeshii marka hanti maha in anugu in oday oo doono iska baaga muudaan ahay lacag markaan waayo cunugii lee lix kun oo dollaraa layga rabaa guri yaroon ku jiro aan u gaday gurigii marka lixdii kun aan ku bixiyey haddana baddii laba kunaa la yidhi waa ku baxshay markii talyaaniga uu tegey talyaani haddana iyo jarmal laba kunaa layga qaatay intaas markaan gurigii ku baranbareeyey oo jarmal isagoo nabada galay waxaan islahay hadda kolleyba meel nabadaha u tegey oo nabadaha ilaahay geeyey marka waxaan lahay kolleyba waxba u idii qaban doonaa sidiisaan u filanaynay waa lixiraan maqalnay toddoba sanaal wax kumaa maqalnay war muxuu haleeyow dilaan yidhi muddaduu dilay gabarow oon oon oo wax gaarsiiyaa la yidhi oo oon waxoogaa dhiba gaarsiiyey lix toddobadii sano markii uu lixiray intaas waa fikirnay hooyadii dhiikar iyo sokoraa ku dhacday aniga waa xanuunsaday toddobadii sano waa un iska xanuunkaasaan la joogno waa la deeyey war waxaan la yidhi haddaana wax idii qabana saan u lahayn haddana markuu afar bilood joogay haddana waa xeryahan maqalnay war waxaan maxay yihiina dhibaatada meesha ka socota haddana waxaan maqlay lix sanaa la xukumay haye caisha kusoo dhow barnaamijkan dhibaato nooca ayaa tahriibka ay waalidiinta ay kala kulmaan markii ay caruurtooda tahriibaan waaliga waxuu noqon karaa qof xanuus oo ku xanuunsan karaa xanuun oo ka qaadi karaa waalid xitaa wuu u dhiman karaa sababtoo ah cunugaa dhashay oo soo korisay oo soo barbaarisay maanta markaa maqashid ah soo dhibaataysan weliba dhulkiisa dhul aan ahayn ku dhibaataysan waa wax aada looga xumaado horta marka koowaad maxamed cabdulaahi tahriibtu waa aafo qaran iyo musiibo ummadeed oo ka afrikaanka lagu salladay iyo eeshiyaanka inta badan marka sideedaba tahriibku waa sifa sharci daraa inaa uga tagto waddankaada kuna gasho si sharci daraa waddan aadan lahayn dhibaatooyinka laga dhaxlayo tahriibku waa wax uu qof kasta maxaa la yidhahdaa uu garanayo nabadoon caalim ayaan siinayaa haye nabadoone dhib nooce ayaad ka martay markii uu wiilkaaga tahriibay maxaase hooyada soo gaaray markii loo sheegay dhibaatooyinka wiilka la kulmay aninkii hadduu dhaayidhaa hooyadii waa iska jirratay xanuun badanoo haddaba hayaa qab aa haysta oo dhiikar iyo sokor ay ka mid tahay hadda waa laaban tahay markii magaciisa lagu sheegay waa iska oyni anugu hadda aan rag ahaan ragnimaad isku celina moogiye hadda wax waaye meeshaas dhib badan iga soo gaaray kabacdi ninkii sidaas mugayaheed toddobadii sano leefay oo la deeyey waxaan leeyahay waxba u idiin qabanaan afar bilood markuu joogo haddana waa la xiray war maxaa lagu xiray waxaa yidhi waalidaan maxay tahay war gabarow qoorta luqunta qoorta qabtaan saa u qabtay lix sano maa gabar qoorta laqabtay lagu xiraan yidhi waa yaabnay dhibaatadaasaa marka jirta waa garta marka maxaa iska bedelay noloshaada markii hore inta uusan tahriibin wiilka iyo hadda wax badanaa iska bedelay nin guri deganaan ahay hadda waxa waaye gurilaanay haysa gurigaan ijaar u galaa mugay bisha dhamaata lacagkeen mugi la yiraa mahaya mugaa waa layga saaraa maalintuu baxyaad idinka dhexeyda guri inta guri layga baxshay xisaab bu mahayo maskax bu mahayo asigii aan la welwelsanaa saa curud ii ahaay saa ii weynaay wax kale gabdhay ahaayeen aniga hadduu ilaa markaan kadib nin odayaan iska noqday marka wax weyn aa isku bedesho ninkii xoog ii ahaa jira oo ii ahaalayo waayo ilmaha waxaa loo dhalaa marka oon doqowdo inay wax kugu taraan marka ninkaan meeshaasuu dhibaatadaas ku qabsatay wax badanaa isku kaayna bedelay caaisha ayaan dib ugu soo laabanayaa caaisha khasaaraha ugu badan ee waalidka soo gaara markii ay wax ka qaboayaan dhib nooce ayuu noqonayaa markii caruurtooda ay soo wacaan waalidkan aysan waxba hayn dhib nooce ayuu waa mahadsan tahay waa dareemi kartaa horta waalid marka horeetaba waxay cuni lahaayeen ilmaha ku keena dhib iyo rafaad maalintaas waxay ku noolaan lahayn siday ku keeni lahaayeen shaqo badan iyo dhib badan usoo maraan markii ay noqoto ee loosoo sheego inay caruurtoodii ay meesha ku xiran yihiin hooyada laga yaabaa inay yaayo suuq ku iibinayso laga yaabaa inay hilib gadayso laga yaabaa marka maanta markii la dhaho intaasoo kun oo doolar oo cunugaaga u xiran yahay waxaad dareemi kartaa haddaa qof damiir la tahay dhibka hooyadaa soo gaari kara ama aabbaha soo gaari karo waa dhibaato aada u weyn maxay ahayto waalidka sidiisa bannaan maxay ahayto waa beer wax dhalay si walba maxay ahayto haddii uu u adkaysto maaha adkeysigiisa maxay ahayto mid intaa ku simaayo caruurtana maxay ahayto maaha kuwa hadda la joogo waalidka wax ka maqlo waa garta marka dhib noocee ayay allah u naxariistay habriirta ay martay haddii aada noogu sheekayso wallaahi horta qof tahriib horta dhib aada u weyn oo marayaa sida la wada ogsoon yahay intii way ka baxday markaa kenya ku sugneed kenya way ka tagtay suudaan halkaa saxrey sii martay waa dareemi kartaa qof aanan taleefon ka haynin oo wadan uusan lahayn wadamadan xitaa way isdhaamaan dhul aan geed lahayn ku safraaya halaha soomaalin dhex lagu sii jiraayo cunto lahayn biyo lahayn waa dareemi kartaa dhibkaas way martay dhibkaas ilaahay uu maxay ahayd uu u fududeeyey fudaydna ma lehe ma dhihi kare dabadeedna waxay tagtay libiya tagtay libiya mudday ku xirneyd lacagti waa laga shubay badday martay badda ilaahay amarkiis badday ku dhimatay
maxamed cabdulaahi bare dhibaatooyin fara badan ay waalidiinta soomaaliyeed ay ka dhexlaan markii inta badan ay tahriibaan marka sida ugu habboon ee waalidka uusan u dhibtoo karin maxaa noogu sheegi kartaa dhibaatada waxaa lagu yareyn karaa keliya in marka horeba dheh taariibka laga hortago intaas oo dadka la wacyigeliyo oo dhallinyarada la wacyigeliyo oo dhallinyarada maxaa mustaqbalkooda la jiheeyo oo isboortiga iyo ciyaaraha iyo maxaa isdhexgalka iyo nabadgelyada iyo halkaas laga soo dhiso intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegaystayaal barnaamijka dalandool oo toddobaadkan aan idila socodsiinaya anigoo cabdi axmed xuseen intaan barnaamijka mid lamid aan ku kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa idaacadda arrimaha bini-aadantinimada ee ergo haatanna kusoo dhowaada qaar ka mid ah codadka ay dhegaystayaasheenay noo soo duubeen assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa mahadsantiin raadiyo ergo acisha oo joogta dhinacaas iyo ka waxaan ka caawinaynaa waxbarasho la-aan ilaamki la-aan iskuul ma haysano goobo caafimaad ma haysano hay-adda gargaarka waxaan ka codsanayaa maxamed islaam midoobe waxaan ka codsanaynaa inay gargaarkana soo gaarsiiyaan insha allah ilaahay garabkooda hagabo cadowgooda ilaahay hajibiyo inaga waxaan ka codsanaynaa inay caafimaad iyo waxbarasho inaynoo keenaan hay-ada hay-ada waxaan ka codsanaynaa goobo caafimaad iyo goobo waxbarasho inaynoo keenaan maxamed axmed islaam midoobena waxaan dhahi lahaa ilaah garabkiina hagalo wixii cadowgiina ilaahay gajibiyo mahadsane galab wanaagsan walaalahey waa idin salaamay galabtaa idin wacnaato magacaygu waa maxamed cabdi cali oo jooga magaalada beledweyne waxaan ku bilaabayaa xaaladda reer beledweyne alxamdulilahi hadda waa boqolkiiba boqol ayaan dhihi karaa xaaladda bini-aadamnimo sanadkii hore waxaa jiray fasaado ka yimid dhinaca weriga ee aada u waxyeeleeyey dadyooga ku dhaqan magaalada beledweyne alxamdulilahi hadda waa xaaladdu waa waa mid dhexe weliba waa mid sare hadda waxaa inoogu daran xagga ceelasha baadiyaha oo laga soo camanayo xoogow biyo la-aan maadaama ay roobkii uu yahay mid da-ay haddana ah dabayaaqo iyo waktigii beeraha lasoo goynayay sidaas iyo nabadgelyo raadiyo ergo magaalada tuuladii oo gobaalo agaarkeeda oo ayamahan cunuqabatiin la saaray shalaytii laga qabtay afar ruux oo rayad ah oo shacab guryo ka qabto oo howl laga gala ayaan ka codsanayaa inta loo gudbiya ayaan u baahana ayo ergo waan idin salaamaya
wax nooga sheeg adeegyada caafimaad ee ka jira deegaankaaga magaceed xarunta caafimaad ee ku taalla meesha aad joogto ma adeeg bilaash ah bay bixisaa mise waa lacag maxaa kaloo deegaankaaga ka jira oo aad jeclaan lahayd inaad nala wadaagto fadlan jawaabtaad noogu soo dir lambarka laba eber hal labo adigoo noo soo sheegaya magacaaga iyo meesha aad joogto qaybihii dhexe ee idaacadda ayaynu dhegaystayaal ku guda jirnaa ilaa iyo lixdan dumar oo ku sugan magaalada goldogob ee gobolka mudug ayaa loo qabtay kulan looga hadlayey caqabadaha ay kala kulmaan odayaasha mararka ay xilalka raadsanayaan dumarka keyf cali waxay ka mid tahay haweenkii kulankaasi ka qayb galay markii labaad ayay raadinaysaa inay noqoto xildhibaan golo deegaan qadka telefoonka ayay iigu warantay horta lumber one caqabadu anaga keliya nama haysato inta badan waxay haysataa soomaaliya iyo maamul goboleedyada intooda badan waad ogtahay siyaasada soomaaliya waxay salka ku haysaa four pointy five xubnahana waxaa laga soo doortaa waa qabaayil inta badan gabdhuhu markay xubinta ka raadsadaan qabaayilka ay kasoo jeedaan waxyaalo badan baa caqabad looga dhigaa sida inay yacni reer ay kasoo jeedo ama la qabo oo family kale ay qabaan xubintii marka matalaada reerkaas reer walbana waxay rabaan inay dee reer qurac iyo reer qansaxba meesha ay joogaan marka gabadhu iyay matalaysaa baa laleeyahay maadaama ay qansax iyo quracba labadiiba ay kasoo kala jeedo marka mar walba waxaa la leeyahay haba reerka qababay kasoo jeedsanaysaa mar laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxyaalihii inta badan sidaasay awal ahaayeen caqabadaha gabdhaha hortaagan oo intaa keliya caqabad looga dhigay markan marka horreeyey ayaad u tartantay golo deegaan markaas waa maxay caqabadihii ku soo wajahay ee markaas aad la kulantay
walaalow caqabadaha inta badan eewaddanka ka jira hadda horta dadkaan la qabnaa marka hore walaal caqabadaan kala kulmay hadda wasaan kuu sheego waxaan ku iraahday inta badan qabaayil baa wax lagu qaataa waktigaas ima saamixin inaan wax aan ku guulaysto ama aan helo caqabadii marka ay haysatay hadda waa kuu sheegay inta badan gabdhaha waxaa lagu riixaa baan ku iri inaysan yacni dumarku uu haba meel ay u wareegayaan oo yacni ay gabadhu guursanayso family kale ayadina ay ka dhalatay family kale oo laleeyahay yani matalaadayadii baa guuraysa oo waxay la guuraysaa gabadhii ra'yigaas oo ah ra'yi khaldan marka sidee ku ogaatay odayaashaada inay ra'yigaas ay ku fakereen inta badan marka shirar ku dhacayaan oo su-aalaha la weydiiyo intooda badan su-aalihii la weydiinayay odayaasha ama deegaanka galdagob ha ahaadeen ama deegaanada puntland ha ahaadeen ama kuwa soomaaliya ha ahaadeen inta badan waxay soo hordhigayeen gabadha waxay ka dhala yani waxay u dhexdaa qoys kale ee gabadhu kasoo jed maaragtay bay la joogtaa xubinta iyadiina de gabadha si xagga ugu wareegtay bay xubintiina xagga ugu wareegay mabdaas waa mabda soomaaliya oo dhan ay aaminsan tahay ballanqaad baa jiray kadibna iima suuroobin inaan yacni aan kamid noqdo golihii hore oo deegaanka hadda markii aan doontay oo aan weydiistay nabadoonadana wax caqabada kala ma kulmin marakan aadna way iisoo dhaweeyeen waxayna ii igmadeen inaan sanadakan kamid noqdo golaha deegaanka xilligii hore intee gabdhooda ku tartanteen xilligii hore wax gabar oo tartantay haba yaraatee ma jirin oo adiga keliya qofka xubnuhu waxay ahaayeen xabad qofkiina qof baa kasoo baxayay odayaashaada sidee awal ula kulmaysay marka odayaashayda wa kulan baan la sameeyey waxayna ii sheegeen xubinta sanada kan inaysan gabar yacni aysan geli karin si dhaaragtiyana yacni iima abaarin oo ah ama waan ku diidnay oo ku siin mayno ama caqabad weyn oo saasa kalama kulmin laakiin waxay ii sheegeen sanada kan xubintu inay baxday oo nin wiil uu gelayo yacni ay taasun bay ii sheegeen maahane wax caqabadana kala kulmay moogadii hore ma laakiin middaas waa ballanqaad hore lagugu sameeyey waa lagu siinaa lagu dhahay haddana lagaa dhahay wiilaa la siiyey soo ma ha ballanqaad bay ahayd yacni inaan weydiiyey aan la hadlay nabado odayaasha kulan waxaa ka qayb gashay ka socda qayb ka ahayd ka socda goldogob oo looga hadlayey haweenka sidii loogu dhiirigelin lahaa inay ka qayb qaataan golaha deegaanka maxaad ka faa'iiday kulanka kulankaas wuu laba jeeroo horena waa uu dhacay haddana weli waa uu socdaa hay-adda jeer baa ka qabata degmada waan uga mahad celinayna inta badana doorka dumarka bay aada uga hadashay waxyaalihii aan kaga faa'iidnay baa waxay ahayd in sanada kan gabdhuhu ay soo baxayaan wiilka iyo gabadhuna ay noo siman yihiin maaragtay aan siinayno waajii xaqoodana ay heli doonaan hadduu allay maxaa laga doodayey marka waxaa laga doodayay doorku haweenku door intee leeg bay ku leeyihiin siyaasada ama golaha deegaanka degmada galdoqo halkaa waxaa kasoo cadaatay yani waktiga hore inaanan wax door aanan ku lahayn ama wax matalaad aanan ku lahayn laakiin waxaa soo baxday sanada kan gabdhuhu inay xaq u leeyihiin qoondadoodana ay qaadanayaan kana soo kana muuqan doonaan golaha deegaanka doodaas cidda aad la samaynayseen maxaa iyo iyay ahaayeen doodaa odayaasha waxaan la sameynay doodaa waxaan la sameynaynay asax walaal ee maamulka degmada oo hadda waktigiisu dhammaaday iyo waxaa kaloo eh, fadhiyey eh, guurtada ama nabadoonada ay ka goodo xubinta inay bixiyaan mhm iyo haweenka degmada galdogob oo ayaguna raadinaya sanada kan inay ka muuqdaan maamulka degmada Guld- ee galdogob waa gartay odayaasha markaas ku yimaadeen oo odayaashina meesha ay fadhiyaan haweenkii tartamayeyna ay meesha joogaan odayaasha maxaa isdhahdeen oo si hoose a uga wada hadasheen odayaasha su-aal odayaasha su-aalahan weydiinay waxay ahayd su-aalo daaragsiya oo weliba aan ku leenahay annagu halna ma anfacdo labana nama anfacdo waxaan rabnaa xubnaha degmada galdogob waa labaatan iyo saddex xubnood golaha deegaanka waxaan rabnaa ugu yaraan afar inaan kasoo ay gabdhuhu yeeshaan haddaysan ka badsan waxaan rabnaa inaad noo yeeshaan dhaliil aha diidi karta inaan ka mid noqono golaha deegaanka goobtana waxaa fadhiyay markaas ee nabadoonadii ay ka go'day xubinta ama saxiixa gudbinta ee golaha deegaanka marka odayaasha dhankooda maxay idin dhaheen odayaasha sanadkan ee maasha allah aad baan ugu mahad celinayaa waxay meesha ka qireen gabdhaha ama haweenku inay yihiin lafdhabar wax walba oo waxqabadana inay ayagu barwan u yihiin sanada kanna inay calafkooda qaadan doonaan inaan diyaar u nahay sanada kan inaan u hiilino haweenka ee saddex iyo labaatanka xubnood inaysan raggu wada qaadan doonin odayaasha iyo nabadoonada aad kulanka isugu tagteen ee aad wada doodeen maxaa ku qanciseen sidee ugu qanciseen inay dumarka ay ay ay door fiican ay arrintan ka le- ku leeyihiin sidee ugu qanciseen Een, odayaasha waxaan ugu qancinay een, horta odayaasha waxay og yihiin haweenku inay yihiin lafdhabar ee waxqabadka ugu badanna oo wadanka ka socdana inay ka yimaadaan haweenka tan walba iyo dhibaato walbana inay dhabarka u ritaan waxaan u sheegnay een, yacni waxa anagu aan qabanayno een, inaan maaragtay aan maxay dad kasoo bixi kara waajibaadka loo igmaday waxaan hadda ku qabanayno si maaragtay tawraacada haddiina loo idmado ee golaha deegaankana inay sii laba jibaarmayaan waxyaalaha aan qabano ee waxyaalo badan aan ragga uga duwannahay baa jirta waxyaalahaan usoo bandhignay haweenku waa dad daacada haweenku waa dad aan bilwad lahayn haweenku waa dad aan khayaano aqoon iyo isdabamarin haweenku waa wax waa dadka haddii wax loo dhiibto sidii loogu talagalay u gaarsiinaya bulshadii maaragtay dooqate waxyaalo badan baan usoo bandhignay
halkaad nagala socotaanna waa ergo haatanna ku soo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiyaha magaalada jowhar waxaa inooga soo jeedinaysa waryaheenna maryan sheekh
kulanti waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhakhtarka raadiya oo toddobaadkan idinkaga imaanayo magaalada jowhar ee maamul goboleedka xarunta hirshabeelle barnaamijkeena dhakhtarka raadiya toddobaadkan waxaa marti noogu ah doctor xuseen xasan geedi oo ka mid ah dhakhaatiirta da-da yar islamarkaana ku takhasusay cudurada guud doctoorka waxa uu ka howlgalaa xarunta bunda bolyo clinic ee ka furan magaalada jowhar kusoo dhowaaw een, ditore ee barnaamijka dhakhtarka raadiyaha oo radio ergo aada marti ugu tahay in hadba su-aalo ay kusoo weydiiyaan bukaanada waad mahadsan tahay waa mahadsan tahay raadiyo ergo waxaana idinkaga mahad celinayaa barnaamijkan oo aad ay bulshada ugu baahan yihiin oo ah in caafimaadkii dadkii laga wacyigeliyo oo caafimaadka dhakhaatiirta la weydiiyo marka waa idin mahad celinayaa asalaamu calaykum raadiyo ergo waa idin salaamay dhaktarka waxaan weydiin lahaa lugaha dhidid maxaa keenayo oo habeenkii hurdadu toddoba saayaga imaaneysaa annagoo joogo magaalada baydhabo oo magaceeda ali mukhtaar maxmuud oo ku nool magaalada baydhabo raadiyo ergo arrimaha biniaadamada salaamta waa idin salaamay waa mahadsantihin uu mahadsan yahay cali een, hurdada oo qofka ka tagto horta waxyaabo badana keeni karo waxaa ka mid ah qofkii een, cudurana way keeni karaan waxaa kaloo keeni kara waxyaabo qofka uu sameeyo sida qofkii oo een, maalintii hurdadiisii inta badan uu maalinta hurdo waxaa kaloo ka mid ah waxyaaba uu isticmaalo qofka hadduu waxyaaba isticmaalo oo kale ama muqaadaraad ama waxyaabo kale uu isticmaalo haddii qofkii asaga uu la qabtay uu adaptation la sameeyo oo kale waa keeni kartaa waxaa kaloo keeni karo cudurro loo yaqaano sleep disorders oo ah qofkii inay hurdada ka tagto oo waxyaaba inta badan maskaxiyeen ah waana wax ka mid a cudurada inta badan oo psychiatriga ah oo xoogaa dhimirka dhimirka marka waa arrin marka u baahan in dhakhtar dhakhtarka loola tashto qofka bukaanka ah inuu dhakhtarka u tago markuu waxyaabahaasoo kale isku arko uu yimaado kadibna uu wareesto kadibna wixii daawaa iyo wixii loo baahan yahay la siiyo todoba saac hurdada la-aantaas waxaa keeni karo cuduradaas aan soo sheegnay iyo qofka inuu waxyaabihii cudurada ka baxsanaa sida inuu qofkii la sameeyey laqabsi amba habeen maalintii oo dhan uu hurdoo kale qof maalinta hadduu hurdo habeenkii hurdada inay ka tagto waa laga yaabaa inuu filin fiirsado in waxyaabo kale uu ku dhafro muhiimadda ugu weyn waxa waaye qofka in la ogaado in cudurka uu qabo iyo inay barnaamijyada waxyaabahaas ay ka keen ay u keeneen hurdo la-aanta waa tahay waa mahadsan tahay ditore asalaamu calaykum waa inu salaami ergo magaciisu waa shibcaan axmed waxaan joogaa gobolada dhexe waxaan weydiinayaa farka maxaa dhiba oy u keeni kadhaa hablaha daawada ay marsadaan jinsigooda maxaa dhiba ay keeni kadhaa daawada daawada haddaa laysku casaaseeyo waani salaamaya dhamaanti walaalo way mahadsan tahay gabadhan joogto gobolada dhexe shamis su-aasha ay weydiisay oo ahayd waxyaabaha maxaa keeni karo dhibaatooyinka ka imaan kara dumarka waxmarsada oo iscadeeya jirkooda waxmariya horta jirka maqaarku waa xubin muhiim ah oo difaaca jirka ka qayb qaadata sababtoo ah ilaahay wuxuu nagu sameeyey in waxyaabihii jeermiska ah ilma aragtada ahaa oo dibadda kaga imaanaya qofka oo jirkiisa geli lahaa isaga waxyeelayn lahaa inuu ka difaaco maadaama qofkii ay jirkii ayadii jirka ay waxmarisay waxaasna ay keeneen jirkii inuu nusqaamo amba uu baaba'o ilan maqaarku wuxuu ka kooban yahay lakabyo badan lakabyadaas marka daawadu waxay samaynaysaa lakabyadii ay baabi'inaysaa maqaarkii waa daciifaya qofku wuxuu u nuglaanayaa marka inay ku dhacaan waxyaabihii infectionka ahaa sida waxaa ka mid a waxaa ka mid a folonculitis waxaa ka mid a rosea waxaa ka mid a agnia waa cudurro badan oo qofka ku dhici karo haddii uu jirkiisa uu mariyo daawooyinka si uu isku caddeeyo amba maqaarkii uu fiiqo waxyaabahaas waxaa ka mid ah xataa waxaa ka mid a qofkii in uu jirkiisa gaduuto waxaa ka mid a wejigii oo kale inuu ka gaduuto waxaa ka mid ah qofka inuu xitaa dhaawac hadduu soo gaaro uu bogsan waayo intuu ku bogsan lahaa markii uu maqaarkiisa uu nadiif u yahay intuu ku bogsan lahaa in ka dheer inay ku qaadato sidoo kale waxaa dhici karo dumarka uurka leh inta badan inay marsadaan daawooyinka oo ay jirkooda ku fiiqaan inta badan waa horta daawooyin badan oo effect canuga u geynayaa jiro oo iyada ka gudbaayo maqaarkii ka gudbaayo u tagaayo canuga sidaa awgeed waa inaysan marsanin ay iska daayaan quruxdana waa tii ilaahay siiyey inay intaa ku kaaftoomaan intaasaan dhihi lahaa asalaamu calaykum magacii waa xuseen ibraahim yuusuf waxaan jooga sawiraad dhexe waxaan isku arkaa tiilkayga tinta oo madaxayda ku taalo oo maarata qaybna dheerdheerka qaybna gaagaaban tahay haddana ladeyni gidaar waa weynaan adiga ee ku taalo laba iyo toban sano camal sidaas iga taa marka tabtarka waxaan weydiiyaa waxay macnaha oo ku daaweyn lahay xuseen waa mahadsan yahay tinta cudurada ku dhaco horta oo keena tinta inay baaba'do amba inay gurmato ay gogo'do waxaa ka mid ah infection ku dhaco madaxa oo madaxa ku dhaco oo loo yaqaano fungal infectionis oo tenea cabitis la yidhaahdo infectionkaas wuxuu keenayaa madaxii inuu gogo'o oo tintii ay fuqfuqdo taana marka waxaa keeni karo waxyaabaha sida nadaafad daradoo kale keeni karo in qofkii madaxiisa wasaq ay ku dhalato waxaa kaloo keeni karo cudurada kale oo ka mid ah sida qofka hiridit oo kale waxaa hiridit hadday yihiin oo dhaxal uu kasoo jeedo bidaartu way ku imaan kartaa taa marka ayadana daawadeedu waxay noqonaysaa in qofkii amba uu inta badan daawo daawo ma lahan uu dhakhtar u tago amba inuu sameeyo tintii inuu soo abuurto oo tintii higher transplantation wax la yidhaahdo hadda inkasta oo ay soomaaliya ay ka jirin haddana wadamada caalamka waa laga heli karaa waxaa kaloo keeni karo infectionka infectionkaasna wuxuu leeyahay daawooyin la isticmaalo ayadana waa inuu dhakhtar u tagaa uu la kulmaa daawooyinkii saxdaa si loo soo siiyo waxaa kaloo keeni karo nafaqa darada nafaqa darada iyada laftirkeeda waxay keentaa tintii inay gurgurmato ay gogo'do sidaa awgeed waxaa kami waxaa la yidhahdaa malnutritional la yidhahdaa marka nafaqa daradaasna way keeni kartaa waxaan doonayaa aniga oo ah garaad cabdullaahi saqal inaan mataqaanaa reebay erge aan weydiiyo su-aal caafimaad waxa weeye dhakhtarka talaadada iyo jimcada damaalka ka baxo aada iyo aad baan ugu faraxsannahay waana wanaagsan yahay waxaan doonayaa inaan su-aasheeda ka dhigta caafimaad su-aasheeda caafimaad aan weydiinaya dhakhtarka waxaa weeye cudurada afka ku dhaca gaar ahaan ifidka maxaa keena maxaa soo daawo ah intaa baan dhakhtarka weydiinaya mahadsanidin cabdulaahi wuu mahadsan yahay cudurada ku dhaco afka way tiro badan yihiin gaar ahaan ceridka waxaa ku dhaco wax loo yaqaano cudurka loo yaqaano gengivitis gengivitisna waxaa waaye waa afkii oo burbura oo inflammation wax la yidhahdo caabuq wax la yidhahdo uu ku sameysmo caabuqaas ceridkii ku sameysmaa ceridkiina waa gaduudanaa laakiin caabuqa waxaa ka horeeya wuxuu kasoo bilaabanaa nadaafad darra afka ku timaado nadaafad darradaas afka ku timaado ilaan qofka raashinuu cunaa raashinka sida afka oo kale waxaa laga helaa wax loo yaqaano ilma aragto tiro badan ilma aragtadaas tirada badan oo jeermiska ah iyo waxaa isla falgalayo raashinkii qofka uu cunay markay isla falgalaan meeshii waxaa ka dhalanaya in wax loo yaqaano balaag wax la yidhahda inay sameysmaan balaagaas markuu sameysmo qofkii haddii uu cadaysan waayo amba afkii uu nadiifin waayo waxaa dhacaya meeshii inuu caabuq ka dhaco oo dagaalan jirka uu kusoo qaado oo inflammation caabuqaas uu ka sameysmo deenkii dib ciridkii uu burburo ciridka markuu burburona waxaa dhici karo xitaa ilkihii oo kale qofkii inuu ka daciifo oo ciridkii uu fuqo oo iligtii qaybtii koro oo bayska ahayd oo ciridka ku dheganayd inay banaanka usoo baxdo marka dambena iligtii ay ka dhacdo amba ilkihii oo sidaas ay uga daataan marka marka waxaan dhihi lahaa qofka hadduu waxyaabaha sidaas ku arko inuu afkii nadiifiyo inuu afkiisii ka warhaayo una tago dhakhtarka ugu dhow uu heli karo si uu ula tashto uu waxaa kaloo keeni karo wax loo yaqaano nafaqa darada oo aan wada ognahay ayadana nafaqa daradana waxay keeni kartaa afka inuu burburo afka keliya maahe xataa faruuryihii oo kale inay dildilaacaan oo ciridka keliya maaha faruuryihii inay dildilaacaan marka waxaan dhihi lahaa waxyaabahaasoo kale markuu isku arko uu dhakhtar uu la kulmo uu la tashto si uu siiyo latalinta ugu fiican iyo daaweynta ugu fiican dhegaystayaal saaxiib bayaal intaas waxaa inooga idlaaday barnaamijkii dhakhtarka raadiya oo maanta uu marti noogu ah aditoor xuseen xasan geedi oo ah aditoor ku takhasusay cudurada guud islamarkaana ka howlgala xarun gaar loo leeyahay oo lagu magacaabo bunda bolyo clinic oo ka furan magaalada jowhar intaa ayay inooga eg tahay
halkaad weli nagala socotaan dhegaystayaal waa idaacadda arrimaha bini'aadamnimada ee ergo haatanna ku soo dhowaada qaar ka mid ah codadka ay dhegaystayaashana inoo soo duubeen
shubanku waa wax wasaqa la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha oror root maxaa la dhahaya iyo ayaa la yiraahdaa oo maaragtay waa caloosha wax gelaayo wasaq ah sida saxarada oo kale in maaragtay ay soo gaarto biyihii si badban ay kusoo gaarto cuntadii sidaas oo kale wasaqda daqsiga oo kale uu keenayo cuntadii oo daboo la-aan ah waxaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka cabay amase uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oon ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan eh, cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacmaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kale gacmaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkaan saabuun haysanina inuu maaragtay dambas ku dhaqdo oo uu gacmaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo Eh, maxaa la dhahaa maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha duqsiga ku badan oo kale duqsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax ka hortegi karaa inuu dhaco shuban biyo tiro badan marka waan u sheegnaa hadda wacyigelintaasi awoodanada dhan tahay baan yaan ku wadnaayo bukaanada noo imaada iyo kuwa bukaan socodka kale iyo wixii aan ka gaarno xaafadaha iyo waan u sheegnaa marka insha allah haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa kulley roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo khiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay ay- ay waxaa iska nadiifiyaan oo carruurtoo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saas oo kaleeto een, nadaafada aada loogu dadaalo ayaan ku boorinayaa dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka way iska yaraanaya ama maba jiraba
bulashada kalgacalkii urnibiiriga galay amba baxa tallaabada anigu weli jaalay bulashada kalgacalkii urnibiiriga galay amba baxa tallaabada anigu weli jaalay hadda orodka raacdada waxay aaminigu tidhi soo aragtideedii intuu dooni maaya hadda orodka raacdada waxay aaminigu tidhi soo aragtideedii intuu dooni maaya ububka igama qaniigi maayo eh. anagow ububka igama qaniigi maayo ulubiyisaqaadka sheekii alkumayo abaadiro ka ururi caashaqa uuha ulubiyisaqaadka sheekii alkumayo abaadiro ka ururi caashaqa uuha indheer garad waxaa jira kala luuga ay wa oday ka sheeki abtaqa gudeeliyo asibaax shacayr garay waana u tusaali indheer garad waxaa jira kala luuga ay wa oday ka sheeki abtaqadudeediyo abdibaax jacayl garay waana u tusaali Uduki iduufi eedeeyin abisaleebad kuma oran ilaalan kumaqnaa ayaaba
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaa waxaa ku eg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mowjadda gaaban ee lix iyo tobanka midirbaan una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis waxaad kalood naga dhegaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g tan iyo ismaqalkeenna dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkani waa raadiyo ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada
erga waa ergadaydii erga waa